بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله إن شاء الله تبارك وتعالى annagoo weydiisanayna ilaahay inuu noo fududeeyo oo ilaahayna waafajiyo sida xaqa iyo sawaabta ah ayaan waxaan sharax iyo tacliiqaad kooban ka bixinayaa insha allah haddii rabbi idmo kitaabka macruufka ah oo la yidhaahdo aclaamu sunnati almanshuura lictiqaadi daa'ifati almansuura oo uu qoray xaafid ibn axmed alxakami kitaabkaas oo qayimka ah oo caqiide ah oo su'aale iyo jawaabo ah waxa uu shiikhu dariiqada iyo asluubka uu maray waxa weeye su'aal iyo jawaabteedii daliilkeedii uu waxa weeye saas uu ka xijinayo ayuu dariiqadaasuu maray waana dariiqo aada u fiican oo waxa weeye dalabatulcilmi aada iyo aada ugu fiican in masalada su-aal laga dhigo kabacdi markaas jawaabtii laga jawaabo kabacdi daliilkii lagu xijiyo ardaygii markaa wuxuu noqonayaa qof haysta su-aashiina garanaya jawaabteedii daliilkiina raacin kara marka qofka xifdiya oo sidaa ugu xifdiyaa wuxuu helayaa cilmi aada iyo aada u wanaagsan kitaab weynna ma aha waa laba boqol iyo dhowr iyo labaatan su-aalood ilaa saddex iyo labaatan su-aalood ayaa labada boqol dheer oo waxa weye maaragtay aada iyo aada qayima marka su-aalaha qaar waa adiladooda dheer qaar waa kooban yihiin waxaan isku dayaynaa marka inaanu u marno dariiqadaa uu maray su-aal su-aashaynu sheegaynaa jawaabtiisaan sheegaynaa adiladaan raacinaynaa waa tacliiqinaynaa su-aal walbana waxaynu ka dhigaynaa cashar gaar ah su-aashii dheeraata oo waxa weeye adiladeedu badatana waa kala goynaynaayoo laba cashar baynu ka dhigaynaa si aynu maaragtay uuna wakhtigu u dheeraan oyna ka badan su-aal walba toban daqiiqo ugu badnaan shan iyo toban daqiiqo inayna inala dhaafin ayaan insha allahu tabaaraka watacaala isku dayayaa haddii rabbi idmo casharkan ugu horeeya waxaynu kaga hadlaynaa muqadimada waana muqadimada kitaabka maaye tarjumada shiikha ayaynu kaga hadlaynaa xaafid ibn xaafid alxaafid ibn axmed alxakami kutubta uu qoray iyo waxa weye meesha uu ka soo jeedo iyo manhajkiisa iyo cilmigiisa iyo wanaagga ummadda uga tegey ayaynu wax yar ishaaraynaa waxaa turjumo u sameeyey wiilkiisa oo waxa weeye isaguna jaamacatul imaam wax ka dhigi jira oo macallinka ahaa oo isna dee nin waxbartay ah ayaa turjumo u sameeyey waxa uu tilmaamay marka inuu xaafid ibn axmed alxakami magacaasu macruuf ku yahay inuu waxa weeye dhashay kun iyo saddex boqol afartan iyo labadii hijriyada inuu dhashay ayuu tilmaamay wuxuuna dhintay buu yidhi kun iyo saddex boqol iyo toddobaatan iyo toddobadii hijriyada sida qodobka ugu dambeeya wafaadka ku imaan doona marka gebigiisaba cumrigiisa uu noolaa waa soddon iyo shan sano haddana markaa fiirisid kutubta iyo wanaagga iyo cilmiga uu ka tegey iyo soddon iyo shan sano waa wax aad iyo aad waxa weeye u kala fog laakiin waa hiba min allah ilaahay baa siiyey waa hibe ilaahay siiyey a'imo badan baad arkaysaan cumrigoodu dheerayn oo kutub cajiiba ka tegey xaafid ibn axmed alxakami xaafid alxakami buu macruuf ku yahaye waxa uu ku dhashay baa la yidhi qarya la yidhaahdo salaam waana dhinacan koonfurta sacuudiga oo waxa weeye jeysaan iyo xagga madaaya ayay raacsan tahay waa magaaladan macruufka gobolkan jeesaan oo waxa weeye badda leh dhinaciisa ayuu ka soo jeedaa qa- oo halkaa qabiilkiisu deganaayeen tuulo yaroo halkaas ayuu ku dhashay kabacdina markaas waxa weeye halkaas ayuu wax ku bartay oo waxa weeye bilowgii qur-aanka iyo marka kun iyo saddex boqol afartan iyo labadii ayuu halkaa ku dhashay baa leyi walaalkiisaa jiray marka isagana oo waxa weeye ka weynaa oo wax isla baran jireen oo waxa weeye dad berigaas dee sacuudigu wax ma haysan dadki intaan batroolkiiyo waxaan la helin bay ahayd ari yar iyo waxbaa la haysto oo la raaci jiray marka dad masaakiina baa la ahaa ee ummaddan hadda maalka lagu fasahaadiyey xilligeedii ma ahayn halkaa marka ayuu wax ka bartay waxaa ilaahay la kulansiiyey markuu qur-aankii iyo bartay oo waxa weeye uu fartii iyo qur-aankii iyo bartay nin aad u xifdi badanna uu ahaa ayaa ilaahay wuxuu la kulansiiyey oo halkaa yimid shaykhii caalimka ahaa oo macruufka ahaa cabdalla Qar- eh, qarcaawi waa sheekh caalima oo waxa weeye daca se- dacwa salafiya macruufku ahaa ayaa halkaa koonfurta tegey markaasuu madaaris ka furay oo waxa weeye tuulooyinkii iyo waxa weeye magaaladaas madaaya iyo agagaarkeedii oo dhan ayuu madaaris ka sameeyey cilmiga lagu barto cilmi alcaqiida watawxiid qur-aanka funuunta islaamka oo dhan lagu barto ayuu madaaris halkaa ka bilaabay marka waa sheekh macruuf oo culummada waaweyn oo xilligaas ayuu ahaa weliba isagaa ka, ka de- geeri dembeeyey oo waxa weeye sheekh qarcaawi ayaaba kasii dembeeyey ardaygiisa ardayga hor dhintay waynu arki doonaa halka ayuu marka caqiidadii iyo tawxiidkii baray markuu arkay wiilkan inuu aad iyo aad maskaxdiisu u fiican tahay ayuu kutubul caqiida aad iyo aad u baray oo caqiidadii iyo cilmigii iyo ayuu aad u baray ooba gacanyaro ka dhigtay oo madaaristii oo dhan oo la furay markii dambena madraso dhan ayuuba uga dhigayba mudiir markuu arkay marka inuu wiilkaani aad xifdigiisu u fiican yahay ayuu waxa uu ka dalbay inuu alifo kitaab caqiide ah marka kutub wuxuu leeyahay fara badan waxa ugu muhiimsan kutubtiisa ku- ee, kitaabkan la yidhaahdo sulam alusuul ilaa cilmi alusuul waa kitaab gabaya oo qasiide ah oo aad u dheer markii dambena wuxuu ku- waa matniga baa magacaa la yidhaahdaa sulam alusuul markii dambena wuxuu ku sharaxay kitaabka uu u bixiyey macaarij alqubuul sharxi subal- eh, eh, sulam alusuul ayuu u bixiyey marka kitaabkaas oo weyn oo hadda laba majalo ilaa saddex majalo daawacdaha qaarkood ka dhigeen oo kitaab aad u qayima oo masalo kasta uu adilo keenayo waxaad arkaysaa hal mas'alo oo lixdan xadiid ku soo aroorinayo marka cajiib weeye kitaab cajiiba weeye kitaabka macaarij alqubuulka qofka akhrista oo matnigiisa iyo sharxiisa isku akhriya waa kitaab aad iyo aad qaymo u leh kabacdi buu markaa wuxuu haddana ikhtisaariyey ee kitaabka laftigiisu kasoo ikhtisaariyey baa la yidhi kitaabkan hadda aynu rabno inaan sharaxno uu u bixiyey aclaamu sunnati almanshuura lictiqaadi daa'ifati almansuura lictiqaadi alfirqati annaajiya almansuura marka waxa weeye waa xadiidkii buu iqtibaasayaa laa tazaalu daa'ifatu min ummati daahiriina cala alxaqi oo waxa weeye alfirqati annaajiya ama xadiidkii kale oo waxa weeye markuu nebigu tilmaamay kulli in naarta la gelayo firaq oo dhan uu yiri hal mid baa badbaadaysa oo waxa weeye markaas firqada naajiyada man kaana maa ana calayhi lyowma wa asxaabi man kaana mila maa ana calayhi lyowma wa asxaabi uu nebigu yidhi firqadaa caqiidadeedii buu ka hadlaya waa caqiida salafiya marka waa caqiidadii saxaabada waa caqiidadii salafu saalix a'imat alhuda ayuu caqiidadoodii ka hadlaya idan marka kitaabkan qofka inta bartay ictiqaadaa waxa uu noqonayaa qof raacay mutabican mid raacsan waxa weeye dariiqadii salaf saalix ilaah naga mid dhige kitaabkaasaa ka mid a marka kutubta uu alifay oo aynu hadda sharaxayno waxaa kaloo ka mid a kutub badan baa laga qoray oo waxa weeye eh, mid kale oo caqiidaha buu leeyahay aljawhar alfarida oo waxa weeye caqiidada ka hadlaya fi taxqiiqi alcaqiida waxa uu leeyahay mid uu kaga hadlayo faraa'ida waxa uu leeyahay mid uu kaga hadlayo eh, mustalax alxadiid waxa weeye mid uu fiqiga kaga hadlayo kulli kutubtaas oo dhan oo matbuuc ah iyo wiilkiisu waxa uu leeyahay iyo kutub kaloo aan la daabicin na waa jiraan oo waxa weeye maaragtay eh, shuruux iyo siirada xataa mid buu ka leeyahay waxa marka kutubtiisu waa badan tahay aad iyo aad bay u badan tahay laakiin inagu kaynu hadda doonayno waa kan caqiidada oo aclaamu sunnati almanshuura ayaynu doonaynaa waxay leeyihin marka culummadu sheykhaas ayuu wax ka bartay oo sheykhiisa koowaad ahaa oo wax baray kabacdi markii isagiina uu noqday nin shiikh ah ayuu madaaristii iyo hawshii uu waxa weeye shiikhii uga hooseeyey ilaa uu mudiir ka noqday kabacdina halkaas uu dadkii wax bari jiray oo tawxiidka iyo caqiidada uu aad u faafiyey kabacdi markaas eh, markay ahayd kun iyo saddex boqol toddobaatan iyo toddobadii waa soddon iyo shan sana kabacdi ilay waxa weeye so- wuxuu dhashay kun iyo saddex boqol afartan iyo labadii baynu niri toddobaatan iyo toddobadii markay mas- waa hijriyada laga hadlayaa hijriga ayaa laga hadlayaa ayuu markaa waxa uu soo xajiyey oo waxay yidhahdeen xajkuu soo aaday markuu xajiyey oo xajkiisii dhammaystay oo sanadkaa kun iyo saddex boqol toddobaatan iyo toddobadii isagana da'diisu ay tahay soddon iyo shan sano ayuu xajkii ku xanuunsaday markuu acmaashii xajka gutay ayuu xanuunsaday maka ayuu joogay waa uu xanuunsaday xanuunkiiba u geeriyooday maka ayaana lagu aasay oo waxa weeye maka ayuu ku aasan yahay marka ku- eh, soddon iyo shan sano iyo saddex bilood muddo ah ayaa waxa weeye uu noolaa baa la yidhi wanaaggaa faraha badan iyo cilmiga iyo khayrkaana wuu ka tegey marka calaa kulli xaal waxaanu leenahay sheikha jazaahu llahu khayran ilaahay ka abaalmariyo ilaahayna ha ku anfaco wanaaggu ummadda uga tegey marka kitaabkaas ayaan jeclaystay oo bacd alikhwa walaalaheena iga dalbeen inaan soo koobo oo waxa weeye sharax kooban oo yara ka bixiyo marka insha allahu tabaaraka wa tacaala intaas ayaan isku dayeynaa intii ilaahay oo waxa weeye noo fuduyo na gaarsiiyo Eh, ilaahayna waxaan weydiisanayaa inuu noo dhammaystiro oo waxa weeye aan eh, dhammaystirno oo ilaahay noo fududeeyo sida xaqaana ilaahay waafajiyo ayaan ilaahay weydiisanayaa marka insha allahu tabaaraka watacaala sidaas ayaan ku bilaabaynaa muqadimadaynu akhrin doonaa kabacdi su-aalahan u gudbaynaa insha allahu tabaaraka watacaala walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin